asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle xubinteennan maantana haddii rabiidmo waa mid ka mid a kuweennii aynu ku gurgurin jirnay ama ku dhexgeli jirnay ama ku kala mari jirnay ama ku qashinsaari jirnay afkeenna hooyo iyo sheekooyinka ku soo aroora laamihiisa wanaagsan kuwiisa qalloocan kuwa qabardaadaysan waana sheekooyinkeenna aan dhihi karno sidii loo eegaba sibay u noqdaan haddaad laac ka eegto waad ka helaysaa haddaad laamo rucuba ka eegtana waad ka helaysaa haddii aad laamaloosho ahaan u eegtana way kula noqonayaan waase in adigu marka hore uu kuu qiimaysan yahay afka hooyo ama uu kuu qiimaysan yahay tilmaamaha mahmaahda iyo suugaan dhaqameed waana in aad adigu tahay mid fahmi karaa waxa laga hadlay garana karaa ujeeddada laga leeyahay macnaysan karana waxyaalaha ku dedan ama waxyaalaha daboolan iyo kuwa haddii eebba eedmahayo daluugan markaad intaa fahanto ayaad noqon kartaa mid wax uun ka faa'iida wixii loo sheega ee khuseeya afkiisa sababtoo ah amuuru waa fahan amuur oo dhanba waa fahan fahan kama soo hadho fahankuna waa aasaaska nolosha aasaaska noloshuna waa in horta maskaxdaadu ay noqoto mid furan waxna galaan waxna ka soo baxaan looma baahna inaad xalaal noqoto xabaasha ayaa waxaa la dhihi jiray qori ku tuur mooyaane qori ka qaad ma lahan marka adiguna waa inaadan noqonin mid aan waxna gelin waxna ka soo bixin oo aan xigmadna laga faa'iidin xigmadna qaadanin xubinteennan maantana idamka iibi waxaan ku soo qaadanaynaa ama aan dhahaynaa waxaa la yidhi nin dabeecad xumaa oo ka mid ahaa ragga jacjuunka loo yaqaano ayaa waxa uu legday midaan dabeecad dhaamin oo ka liita u fiirsaya labada legdantayu isma dabeecad dhaamaan haddii dabeecaddu kaa xumaatana waa qayb ka mid a nolosha oo qallafsanaatay ama xumaatay dhinkan jacjuunkiihi marka mid kale oo dhadhab ah ayuu legday labadoodii goortay legdameen ayaa jacjuunkiiyu inta u qaaday oo shuubahal qonofka ku qabtay oo bogya beer ka galay ayuu furaash ka dhigtay dam waa ku dhacay markuu ku dhacay legdintu way noocyo badan tahay qaabo fara badan bay leedahay seeraarin bay leedahay sabaaxatay leedahay raafdawacay leedahay qonof bay leedahay oo sinsaariyay leedahay oo intaasoo nooc ayay leedahay jilbijabsi bay leedahay dulmarin bay leedahay riixid bay leedahay taraarixin bay leedahay lama soo koobi karo noocyada farada badan ee legdintu ay leedahay nooc ka mid ayaa lagu dhacay ninka ha lagu dhacee sidii xabad furaash ahoo korkor lagaga soo booday oo kale ama nin dabaq ka soo booday furaash soo raacay furaashka iska hormariyey oo kale ayuu iska hormariyey dam beerku kaga dhacay markuu beer kaga dhacay kii hoose waa wareeray kii korana aar buu ku dul seexday kama kicinbe waa uu ku dul seexday degdegba oogama uu kicin kii marka lagu dhacay ee la legday ee isaga dhulka la dhigtay waa xanaaqay kii xanaaqsan oo dagaal u diyaargaroobay ayaa nin arkahayey habkii legdinta u dhacday iyo sidii hawsha ay u dhacday ayaa damcay inuu doorbaa xaaladooda dejiyo marka seebuu ku dejinaya waa inuu hal hadal oo oo midkan maaragtay haddii ilaahay kuu samee ogol yahay qodhabkiihi uu ku qanco waa inuu u sheegaa horu u soo booday ee durba waa uu kala dhex galay toos intuu u kala dhex galay oo saa u kala qabtay yuu yidhi waryaa haysdarirana adna waxaan kuu sheegi ninkaan qamaamahayo wuxuu legdin bay ahay midna ogow haye horaa waxaa loo yidhi hee nacas iyo naagaba ninay legdoodeen kama kacaan nacas iyo naagaba inay legdoodeen kama kacaan bal adiga aan su-aalku weydiiye xageed haween rag la legdamay oo intay legdeen ku fadhiistay ku aragtay dhaqanka soomaalidase ka mid ma tahay islaan intay nin legeday ku fadhida waad garanaysaa waxaan dhicin inay tahay laakiin muxuu yahay waa maahmaah marxaladeed waana maahmaah murtiyeed oo labadaba ninkan unbaa lagu qancinaya wax loo sii maraya gabdhahan maahmaah soomaaliya waa tii dhehaysay markaad nin u jeedo nin baa loo sii mara ama nin markaad u jeedo nin baa loo maraa ninkan wuxuu u jeeday labada nacas ee dirirtay ama legdintu dhex martay ayuu u socday laakiin gabdhaha ayuu u sii maray maahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lumi xilliga adaa laadlaadi doone lumi xilliga adaa laadlaadi doone